alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbih wman ihtada bihadyihi ilaa ywm اddiin qala albukhariyu raximah اllah xadahanaa yacquub ibnu ibraahim qala xadahanaa ismaaciil ibnu culaya qala xadahanaa cabdاlcaziiz ibnu suhaybin can anasi ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam gazaa wuxuu ku duulay khaybara oo markaa ahayd deegaan yahuudeed fasallayna waanu tukanay cindahaa khaybar agteeda ayaanu ku tukanay meel khaybar u dhow laakiin ka baxsan salaata alghadaati salaadii subax ayaanu halkaa ku tukanay bikhalasin wakti hiimse hiimsaah markaa salaada subax in salaatu lghadaat lagu odhan karo ayaa xadiidku uu daliil u yahay magacyadeeda salaatu lghadaat ay ka mid tahay culimada qaarkood oo karaahiyeystay ayaa hadalkooda uu khilaafsan yihi farakiba waa fuulay nabiyu llaahi salى اllahu عalayhi wasalam warakiba waa fuulay abu طalxa wa ana aniguna radiifu abi طalxa abi طalxa mid fangashan oo faraska la saaran ayaan ahaa taana waxaa laga qaatay inay bannaan tahay daabad in laba ama in ka badan ay wada fuuli karaan laakiin waxaa shardiga an takuna daabatu muطiqata lidalik inay arrintaasi awoodi karto aanay dhib ku ahayn faajraa waa eriyey nabiyu llaahi salى اllahu عalayhi wasalam fii zuqaaqi khaybara khaybar suqu suqduudyadeeda ama wadooyinkeeda yaryar ayuu faraska eriyey wa ina rukbatii iyadoo jilibkayguna latamas latamusu latamasu ay taabanayso fakida nabiy llaahi salى اllahu عalayhi wasalam bowdada rasuulka ay taabanayso uma dabeetana xasara waa fayday alizaara guntigii can fakidihi bowdadiisa ayuu ka fayday xataa inii anduru ilaa aan eegayay ilaa bayaadi fakidi nabiy illaahi salى اllahu عalayhi wasalam nebiga ilaahay bowdadiisa caddaankeeda marka xadiidka intaas ayaa ay ka deliishadeen culimada yidhi bowdadu ma aha cawro hadday boodadu cawro tahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam anas ibnu malik uma ogolaadeen inuu jilibkiisu taabto bowdada rasuulka waayo masu lcawrati muxaramun kanadari ilayha cawrada in la taabtaa ma banaana in la eegaabo sida aanay u banaanayn waxaa kaloo yidhaahdeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu ka qaaday maradii bowdadiisa ayo anas uu sheegay uma xasara alizaara can fakidihi oo rasuulka ayaa ficilkaa laftiisa sameeyey laakiin riwaayadda muslim uma xasara kuma taalle waxaa ku taalla fanxasara wuu ka qaadmay guntigii baa ka qaadmay bowdada rasuulka waxaana riwaayadda muslim waafaqsan riwaayadda imaamu axmed raximah اllah xadiidka laftiisa uu ka warinaya ibnu culaya iyadana waxaa ku cad fanxasara waa faydmay ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu fayday lama sheegin waxaa waafaqsan riwaayadda طabaraani oo isna yacquub ibnu ibraahim oo shaykhu اlbukhaariya xadiidka laftiisa ka warinaya isna waxaa ku cad id khara alizaaru guntigii ayaa ka dhacay marka riwaayaadka tilmaamaya in rasuulku calayhi salaatu wasalaam aanu guntiga iska faydin oo bowdadiisa aanu isagu bannayn laakiin dee orodkii farasku uu ordaayey awgii guntigu uu ka dhacay ama maradu ay bowdada ka faydantay ayaa riwaayaadka badankoodu ay tusinayaan markaa uma xasarada iyada wax daliila uguma sugna oo asawaabu fi riwaaya waa fanxasara alizaaru guntigii ayaa ka faydmay waayo waxaa kaloo ay yidhaahdeen bal kaba soo qaad inaanu rasuulku calayhi salaatu wasalaam bowdadiisa ogaan aanu u muujin haddii arrintaasi ay tahay arrin aan banaanayn ila waa ka anas ibnu malik eegayey lahaa xataa inii anduru ilaa bayaadi fakhidi nabiy llaahi salى اllahu alayh wasalam arrintaasi hadday tahay arrin aan wanaagsanayn oo fool xun ilaahay subxaanaه wa tacaala rasuulkiisa kuma eegeenoo kuma daayeen oo markiiba rasuulka waa la baraarujin lahaa waxaa loo sheegi lahaa in waxa weeyaan bawdadiisu ay muuqato taana waxaan filaya inaynu dareemeyno daliil aada u xoog badan inaanay ahayn waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrintan aasim kuma ahayn waxyaaba fara badan oo rasuulka ilow ahaan uga dhacay sahwan wa nisyaanan ayaa jiray marka waxaa ka dhalanaysa dee arrimahaas oo dhan in daliil laga dhigto la yidhaahdo haddii ay khalad yihiin ilaahay rasuulkiisa uma daayeena markii waa baraarujin lah rasuulka sahwi baa ku dhacay salaada dhexdeeda kadalika salaadii ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka seexday marka waxyaabo sooda marka loo eego khalada laakiin rasuulka ilow ahaan uga dhacay oo markaa dee aanu ku dembaabin oonu ilaahay subxaana wa tacaala dembi uga qorahayn dee waa dhici jireen tanna kuwaasi ayuunbay ka mid tahay isagoo rasuulku aanu sogeyn inay bawdadiisu markaa faydanto maradu ay ka dhacdo gaar ahaan marka laga xaaladda lagu jira inay ta xaalad dagaal weliba faras uu eryaayo mid baciida maaha taas marka xadiidka ana sidaas ayaanu daliil xoog badan ugu sugnayn oo ina tusiya inaanay bawdadu cawro ahayn waxaa la mida saas oo kale axaadiida hore inoo soo martay axaadiidtaas sida uu leeyahay alimaam alqurطubiy raximah اllah waa xadiid ku soo aroortay fii qadaaya mucayana arrimo gaara xaalado gaara markaa rasuulku faraska uu eryayey dagaalka uu ku jiray oo weliba riwaayaadka badan ay ku caddahay fanxasara guntigii ayaa faydmay oo ka ururay markaa bawdada nacam iyo riwaayad kale oo markaa tilmaamaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyaguna muxtamila sida xadiidkii waxyiga ka warramayey in bawdada rasuulku bawdada saxaabiga ay dul saarayd kaa laftiisu waa muxtamil oo de waxaa dhici karta inuu xaayil u dhexeeyey inuu teed u dhexeeyo waana sida ay ay u badan tahay asalku ha ahaado inaanay waxba u dhexayn laakiin halkan asalka waxaa ka xoog badan daahirka oo adaahiru sida muuqataa ee raajixa ahi waa in rasuulka calayhi salaatu wasalaam bawdadiisa iyo bawdada saxaabiga ay wax u dhexeeyeen awqaad gaara ayaa markaa axaadiidani ay ka warramaysaa tilmaamaysa ama laga fahmaayo in bawdada rasuulku ay muuqatay waxaa kaloo ku soo arooraya ixtimaalu lkhusuusiya in rasuulka calayhi salaatu wasalaam arrintani ay ku gaar tahay waxaa kaloo ku soo arooraya albaqaau calaa asli libaaxa in markii hore ay mubaax iska ahayd bawdada in la muujiyaa oo in la asturo aanay waajib ahayn axaadiidan markaa tilmaamaysa bawdada in la asturo bawdada ay cawro tahayna ay tahay naaqilatun can ilasl mid asalkii ka naqlisay masalada ka rartay oo asalkii banaanida ahaa ka rartay oo xukun kale waxa weeyaan siisay marka axaadiida tilmaamaysa inay bawdadu cawro tahay ayaa awlaa bilcamal ayaa u mudan in lagu camal falo walihaadaba culimada badankoodu waxa ay ku tegeen inay bawdadu tahay cawra imaamu axmed raximah llahu tacaala iyo malik ayaa laga soo wariya riwaayad markaa tilmaamaysa inay cawradu tahay alqubul wاduburu faqad inay tahay cawradu xagga hore iyo xagga dambe qura waana madhabka waxa weeyaan ahlu daahir ay ku tegeen laakiin sidaasi ayaa saxiixa inay bawdadu tahay cawra axaadiida tilmaamaysa ee sariixa kuwa falama dakala markuu galay alqaryata qaryadii markuu galay qaala wuxuu yihi rasuulku allahu akbar kharibat way khayb way kharaabtay khaybaru magaaladii khaybar marka munaasabaduna waxay ahayd bay idhaahdeen ahlulcilmigu waxay kala hor yimaadeen dadkii khaybar deganaa iyagoo sitaa qalabkii beeraha jarafadihii iyo iyo waxyaabihii lamid ahaa waxyaabaha noocaasiina waa calaamatu lkharaab waxay calaamad u yihiin kharaab waxaa dhici karta arrintani inay tahay ikhbaar oo munaasabada keensatayna ay tahay inuu rasuulku arkay aalaatu zarc aalaatu zarci guriga ay galaana inuu kharaab kusoo fool leeyahay buu tilmaamay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam laakiin calaa iطlaaqihaa maaha oo maaha macneedu islaamku inuu dhaleecaynay in wax la beerto ama beereley la noqdo laakiin axaadiida markaa tilmaamaysa macnahaasi waxay ku saabsan tahay qofka beerfalashadu ay ka qaalib noqoto ee ay ka mashquuliso ilaahay subxaana wa tacaala faraa'idiisa iyo waajibaadkiisa inuu guto ee aakhirow sahay qaadashadiisa ay lowsiiso ee ibnu dunya noqda inay adduunyo waxa weeyaa noqda ilaa haddii kale islaamku waa dhiirigeliyey in wax la beerto waxaa kaloo arrintan ay noqon kartaa a ducaa inuu rasuulku habaarayo oo khaybar uu ku habaarayo bilkharaab inay kharaabto ti ay doonaysaba ha noqotee sidaasi ayay u dhacday oo magaaladii khaybar maanta waa jirtaa laakiin waa magaalo kharaaba oo ayda iyo bisaduhu ay ku hoydaan oo bani aadam aanu degenayn iyadoo guryihii ay ka dhisan yihiin marka waa kharaab fi shimaali lmadiina magaalada madiine waqooyigeeda ayay ku taalla inaa anagu idaa nazalnaa markaanu degno bisaaxati qowmin qowm kambalkood ama sabadooda fasaaa waxaa xumaaday sabaaxu lmundariina kuwii loo digay subaxnimadooda oo bimacnaa weerar baanu ku eekaysiinaynaa weyi qaalaha halaatan saddex jeer buu rasuulku sidaa yidhi qaala wuxu uhi wakharaja alqowmu waa soo baxeen qowmkii yuhuudaha ilaa acmaalihim bay u baxeen oo dagaalba markaa ma filanahayna waaba iska shaqo tegeenba faqaaluu waxay idhahdeen markii ay arkeen muxamedun ee hada kani muxamedun weeyi qaala cabdulcaziiz wuxuu yihi wa qaala bacdu asxaabina walkhamiisu bay idhahdeen ee haadaa kani muxamedun weeyi iyo walkhamiisu ey waljeishu iyo ciidankii oo alkhamiis waa aljeish waxaana culimada qaarkood waxaa alkhamiis loogu bixiyey filjaahiliya ayaa magacaasi la odhan jiray lanna ciidanka waxaa loo qeybin jiray shan qaybood marka la dagaal gelinaayo laakiin ahlucilmiga qaarkood baa taa ictiraaday oo yidhi ciidanka marka la dagaal gelinayo in shan qaybood loo qaybiyaa dee filjaahiliya may jirin ee waa mid fil islaamun islaamka ama shareecadu ay la timi yacni waxay u jeedaan aljeisha qaala wuxuu yihi fa asabnaahaa waanu qabsannay canwatan xoog baanu ku qabsannay oo sulxi markaa kumaanan qabsan khaybar fa jumica marka maca dalika iyadoo sidaasi ahayd oo xoog khaybar ay muslimiintu ku qabsadeen haddana dhulkii waxa weeyaan khaybar lama wada qaybin qaybo markaasi ka mid ah ayaa waqfi laga dhigay caamo muslimiinta oo dhan nafcigiisa uu ka dhexeeyo taana waxay ahlucilmigu ka qaataan marka axkaamta jihaadka ay ka warramayaan khaniimadu inay u qeybsanto dhul iyo waxaan dhul ahayn marka khaniimadu haddii ay dhul tahay laba weji ayaa u bannaan xaakimka inuu qaybiyo sida xoolaha kaleba u qaybinayo iyo inuu dhulkaas sidiisa u daayo oo dhulkaasi axkaamtii waqfiga uu yeesho oo danaha guud iyo masaalixda caamka ummaddu ay leedahay lagu qabto fajumica waxaa lasoo ururiyey asabyu baa lasoo ururiyey dumarkii iyo caruurtii laga qabsaday oo markaa kufaarta marka la weeraro dadka laga qabsadaa waxay u qeybsamaan rijaalun muqaatiluun iyo sabyun bay u qeybsamaan rag dagaalamaya raggaasi iyagu marka la qabsadoba addooma noqon maayaan bal xaakimku waxaa mukhayar uu ku yah o la kala dooransiinayaa inuu laayo iyo inuu istirqaaq ku sameeyo addooma uu ka dhigo iyo in waxa weeyaan uu furto ama maxaabiis muslimiina uu kusoo furto ama xoolabade uu ku bedelsho uu ku bedelo arrimahaasna ikhtiyaarkoodu maaha ikhtiyaaru shahwa ee waa ikhtiyaaru maslaxa oo sideedaba alqaacidatu sharciya waxay odhanaysaa hadduu ikhtiyaarku yahay lixaqi اlkhayr haddii lagu dhaha waxaa kala dooro oo cid kale u kala door waa in sida maslaxadu ay ku jirto ugu saraysaa waa inaad ciddaasi aada u doorto hadduu ikhtiyaarku yahay ikhtiyaaru shahwana waxaan ujeedaa ikhtiyaar adiga kuu gaarana ikhtiyaar lixaqig waxa weya waa ikhtiyaaru shahwa si adigu aada jeceshahay ee dee sharciga aan khilaafsanayn ayaa dooranaysaa hadihi qaacida min alqawaacid alfiqhiya walihaada xoolo agoomeed haddaad hayso ama xoolo waqfiya haddaad hayso ama xoolo guud oo ummadda ka dhexeeya sida ugu maslaxada badan haddii lagu dhaha intaasoo weji kala dooro inaad doorato ayaa waajib kugu ah imaha sida adigu aada doonaysid bikhilaaf xoolaha adigu aada iska leedahay fa jaa waxaa yimid dixyatu baa yimo faqaala wuxuu yihi yaa nabiy allahi acطinii isii jaariyatan waay dumarka iyo caruurta weeyaan qeybta labaad dadka gaalada laga qabsado iyagu bimujarad waxa weeyaan alakdi ayaa waxay ku noqonayaan addoomo mar allaale iyo marka lasoo qabsado ayaa automatically waxay noqonayaan addooma mar allaala markay muslimiintu gacanta ay ku dhigaan fa jaa waxaa yimid dixyatu baa yimo faqaala wuxuu hi ya nabiy allahi acطinii sii jaariyatan inan isi ama addoon min asabyi dumarkan aynu soo qafaalana iga sii qaala wuxuuhi rasuulku idhab tago fakud qaado jaariyatan manaa inanka qaado addoona markaa rasuulku muxuu u siinaya calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu u siinaya calى sabiil atanfiil manaa waxa la idhahda nafli baa jira annafli manaa asalkiisu waa aziyaada marka waxaa banaan ninka amiirka ciidanka hogaaminaya marka ay khanaa'im helaan in ragga qaarkood qorigii ay khaniimada ka helayeen ama qeybtii ay ka helayeen wax dheeraad ka ah inuu siiyo ayaa banaan waxaa nafli baa la dhahda yasaluunaka can ilamfaal alanfaal waa aziyaada cala sahm waa waxa dheeraadkaa sahmigii ama qeybtii ninku helayay waana u banaantay xaakimku dadka qaarkood inuu siiyo iyada lafteeda ayaa qaybsantay insha allah kitaab uljihaad baynu ugu tegi doonaa laakiin de xaakimku kuu doonayo inuu dheeraad iska siiyo maahe ama marka hore waa inuu shardi jiray qofkan uu u shardiyey oo uu yihi tusaale ahaan ninka ii keeno toban lo ah oo gaaladaa uu ka soo furtay mid baan siinaya mid macanaa khaniimada dheeraadkaa ama uu yidhaahdo ninka ii keena toban reer oo gaala a dumarkooda iyo carruurtooda macanaa reer baan siinaya addoomaha ka dhigtee inuu shardi ku xidhaya baa dhici karta waxaa kaloo dhici karta inaan marka horeba shardiga aan lagu xidhin laakiin uu u arkay ninkani in uu wacdare ka geystay dagaalka muslimiintana uu aada uxuga taray ama ha difaaco ama gaalada jabkoodaba isagu sabab ha u noqdee marka khaniimada intii uu ka helayo in dheeraad ka ah ayaa uu siin karaa xaakimku marka culimadu waxay idhaahdeen dee nafli ayay ahayd ama tanfiil bay ahayd siinta saxaabigan uu siiyey addoontan iyadoo weli aan khaniimadii la qaybin oo tanfiilku waa ka horeeya taqsiim اlghaniima qaybinta khaniimada fa akhada waa qaatay saxaabigaasi dixiya safiya binta xuyey buu qaatay fa jaءa waxaa yimi rajulu nin ba u yimi ilى الnabiyi salى اllahu عalayh wasalama faqaala wuxu uhi ya nabiy allah acطayta waad siisay dixyata binta xuyayin ayaad siisay oo ah sayidata qurayda wالnadiir labadaa qabiile reer banu nadiir iyo reer banu qurayda oo yuhuudda ka mid ahaa gabadhii madaxda u ahayda macnaa iyada lafteedu madax umay ahayn laakiin aabbahe aabbaheed ayaa labadaasi qolo suldaan u ahaa laa tasluxu gabadhaasi kuma habboona ilaa laka adiga mooyaane cid kale uma habboona oo gabadhaasi maadaama guri madaxeed ay ka soo jeedo adiga ayuunbay kugu habboon tahay dhinac dhinacyo badan marka laga eego dhinaca koowaad oo ah inaad qoladaasi la xidhidaa maslaxad bay islaamka usoo hoyin kartaa inay islaamaan ayay sabab u noqon kartaa waxay sabab u noqon kartaa ugu yaraan dee maadaama ay rasuulkii ilaahi ay la xidhiideen inay dhibaatada islaamka ay ka haystaan iyada lafteedana dee arrintani bahdilaad ku noqon mayso oo gabadh markaa guri madaxeed ka soo jeeda guri madaxeed haddii ay gasho dee arrintaasi bahdilaad kuma aha laakiin haddii dee meel hoose cid afraad raciya ka mid a raciyada un iyo dadka loo taliyo uun haddii waxa weeyaan ay qaataan dee waxoogay waxa ay dareemaysaa qalbi jab iyo in bahdilaadi ay ku dhacday qaala wuxuu ihi udcuuhu u yeedha ninkaa biha falya'ti biha gabadhaa ha keene fa jaءa biha gabadhii isagoo wada ayuu keenay falamaa nadara ilayha markuu eegay annabiyu salى اllahu عalayh wasalam qaala wuxuu ihi khud qaado jaariyatan addoon min asabyi ka mida oo hayraha aan iyada ahayn waxaa fii صaxiixi muslim ku timi riwaayad tilmaamaysa in rasuulku alayhi salaatu salaam bisabcati ar-us toddoba inuu siiyey marka riwaayadan dee jaariya waaxida tilmaamaysaana taa ka hor iman mayso oo cadadka dheeraadka ziyaada waa in la aqbalo weeyi waxay ixtimaashaa inuu markii hore ku yihi jaariya qaado deeta markuu arkay waxoogay inuu yaro saluugsan yahay inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam kuwa kalena uu ugu daray oo wax waxa weeyaan dhici kara weeyi marka rasuulku calayhi afdal salaatu watasliim isagiina cidlama dirin gabadhii markaa dumar ka fara badan ayaa buu siiyey gabadhiina rasuulku calayhi salaatu wasalaam meeshii ku haboonayd buu dhigay qaala wuxuu uhi faactaqaha waa xoreeyey annabiyu sala allahu calayhi wasalam watazawajaha waa guursaday ila iyadoo addoona inuu guursadaa uma banaane oo ninka muslimkaa uma banaano inuu addoon guursado walow muslimadba ha noqotee ilaa inuu awoodi waayo wax gabadh xora uu ku guursado mooyaane isla markaana uu sabri kari waayo dee fitno iyo xumaan uu ka baqdo marka laba arrimood way isaga kin khaldamin ninku addoonta addoon ahaan waa u haysan karaa waa addoontiisoo dee guur kama dhexeeye laakin dee aw maa malakat aymaanukum weeye addoon ahaan bay xalaal ugu tahy laakiin ma guursan karaa waa masale kale weeyi oo guurku isagu ma banaana ilaa bi haadayni shardayn shardiga koowaad oo ah gabadh xora wuxuu ku guursado inuu waayey iyo shardiga labaad oo ah inuu naftiisa fitno iyo xumaan uu uga baqday oo sababtu talo maxay tahay ninka muslimkaa loogu diiday inuu addoon guursado leannu arrintaa waxaa ka dhalanaysa inay caruurtiisii addooma noqdaan oo alwaladu yatbacu ummahu fi fi riq wa yatbacu abaahu fi اnasab wa yatbacu aclى alwaalidayni fi اddiin ilmuhu marka xagga nasabkiiyo abtirsiinta la eego mar walba aabihii buu raacaya marka xagga addoonnimada la eegana hooyadii buu raacaya oo haddii hooyadii waxa weeyaan ay addoon tahay isaguna addoon buu noqonaya marka la eego xagga dayaanadana labadooda kadmin wanaagsan buu raacaya oo hadday gabadhu muslimo tahay aabuhuna gaalyihi muslim baa la xisaabinaya axkaamta islaamkaa la siinaya ilmaha yar ilaa uu ka qaan gaadhayo dee markaa dhinacu ku caddaanayo haddii aabihii uu muslim yahayna diinta aabihii ayuu raacaya an alislaam yaclu walaa yuclaa caleyh xadiidku waxa weeyaan lafdigaa lihi ma ansixin waxa weeyaan marfuucan ila nabiyi alayh salaatu asalaam iyadoo rasuulka loo rafciyey laakiin saxaabada qaarkood baa hadalkaasi uu ka ansaxay ka cabdillaahi bni mascuud dee aayado qur'aanu macnahaasi u markhaati furayaana waa jiraan wa antum laclowna in kuntum muuminiin sida ilaahay subxaana watacaala uu yidhi faqaala lahu haabitun haabit ba wuxuu ku yihi anas ya abaa xamza waa kunyadii anas maa asdaqahaa rasuulku muxuu uga dhigay meher qaala wuxuu ihi nafsahaa nafteedu meher uga dhigay muxuu nafteeda uga jeedaa ee ictaaqa xoraynta uu xoreeyey ayaa meherkeedii waxa weeyaan uu ka dhigay taana maxaynu ka qaadanaynaa masalo nikaaxa la xidhiidha masaladaas oo ah laa yushtaratu an yakuuna asadaaqu maalan lama shardiyo inuu meherku noqdo mar walba maal bal daabitku wuxuu yahay ama waxaa qaacido iyo xadow a waxaa meher gabadha u noqon karaa kulu ma yasixu an yakuna hamana lilmabiici yasixu an yakuna sadaaqa lilmar'a wax kastoo wax lagu kala iibsan karaa waxaa banaan in gabadha meher looga dhigo marka waxa wax lagu kala iibsadaana mar walba maal maaha ama maal baa la kala iibsadaa ama manfaco ayaa la kala iibsadaa marka iminka gabadhan meherkeedu maal ma ahayna muxuu ahaa manfaca ayuu ahaa manfacadaasoo ah in addoonnimadii ay ka baxdayo ay noq noqotay gabadh xora manfacadu waxay noqon kartaa gabadha tusaalehaan hadduu yidhaahdo meherkaaga waxaan ka dhigaya cilmi baan ku baraya ama cilmi diineed ha noqdo ama cilmi kale ha noqdee dee meher arrintaasi waa u noqonaysaa oo meherku inuu maal loo tirinaayo noqdo mid mooda ama mid nool shardi maaha ee meherkeeda waxaa laga dhigi karaa manfaca ama waxaaba odhan karaa adrigaan kuu raacaya toban sanadood meherkaagu waa intaa in adrigaaga toban sanadood kuu raaco ya adiyadoo ay leedahay ama loodan ku waraabinaya muddo waxa weeyaan sanadaan looda waadaanta daba sidanaya meherkaagu waa kaa marka meherku inuu manfaco noqdo ayaa banaan bal xaggaa lafteedana ka eega o iminka malaa dolar un baa socda iyo dahabe bal manfacada lafteedana hala tijaabiyo waayah actaqahaa waa xoreeyey rasuulku watazawajahaa waa guursaday xataa idaa kaana ilaa wahaa biariiqi wadada dhexdeedii mid ku sugan oo jidka kusii jira jahazathaa lahu waxa u diyaarisay umu sulaym faahdathaa lahu rasuulka ay uhoysay min alleyli habeennimadiibay uhoysay umu sulaymna waa anas bnu malik hooyadii ee kama mid ahayn iyadu oryihii rasuulka calayh salaatu wasalaam umu salama iyo umu sulaym ba hada jeer la isku khaldaa faasbaxa nabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulku waxa uu waa bariistay caruusan isagoo caruusah faqaala wuxuu yihi man kaana cindahu maraa kelimatu caruus ninka iyo gabadha labadaba waa la idhaahdaa caruus laakiin cariis baa inta badan ninka u gaara man kaana cindahu ka agtiisa uu yahay shayun oo yani min aطacaami a raashini falyajib bihi ha keeno markaa rasuulku dadkii wuxuu weydiistay raashin inay usoo ururiyaan su-aashu soo ti madmuumka ahayd ee xumayd su-aashu wax wanaagsan inaanay su-aashu ahayn soo ta macluumka ahlucilmigu waxay taa kaga jawaabeen su-aashu waxay madmuum noqonaysaa haddii waxa weeyaan aanad ogeyn qofkani inuu dhibsanayo in kale ama aada og tahayba inuu dhibsanayo waxaanad weydiinayso laakiin haddaad og tahay qofkan haddaad wax weydiiso inuu kuwa farxayaba oo farxad iyo reyrreyn iyo sicatu lqalbi wasadri uu ka qaadayo markaa inaad weydiisaa dhib maaha dee rasuulkuna wuxuu ogaa alayh salatu salam hadduu saxaabadiisa wax weydiiyo dee inay farxad ay ka qaadayeen oo arrintaa aada iyo aad ay usoo dhaweynayeen marna aanay dhibsanahayn wabasata wuxuu fidiyey nican buu fidiyey anic waa saan had iyo jeer raashinka marka la cunay loos dhigi jiray halka imika aynu ka isticmaalo waxaa la ihahda asufra ama shamacan ama bacda raashinka lahoos dhigo fajacala rajulu ninkii wuxuu gudagelay saxaabada kamid ah yaji inuu keeno bitamri timir inuu la yimaado wajacala rajulu nin kale wuxuu gudagelay yajiu bisam subag inuu keeno qaala wuxu uhi waxsibu waxaan u malaynayaa buu yihi nacam waxaa sidaas yihi haabit waxaan anas u malaynaya qad dakara inuu sheegay asawiqa sawiqana inuu sheegay boorashna ragga qaarkood inay keeneen qaala wuxuu yihi faxaasuu xaysan fadereshin ayay ayay markaa ay sameeyeen oo alxays waxaa la ihahdaa waa raashinka la isku daray marka xaasu ay khalat waxay isku dareen alxaysa raashinka la ihahdo oo timirta iyo subaga iyo alaqit oo caana fadhiga iyo marka la isku dare laisku futeeyo ayaa la yidhaahdaa alxays atamru wasamnu jamiica walaqitu alxaysu ila anahu lam yakhtalitu saas waa kii lahaa shaacirkii carbeed timirta iyo subaga iyo alaqitu dhammaantoodba waa xays laakin waana isku darsaminuun marka min baabi awlaa marka la isku darana inay xays waxa weeyaan ay yihiin fakanat waxayd walimata rasuuli اlahi salى اllahu alayh wasalam waliimadii ama ducadii aroosta ee rasuulka alayh الsalaatu wasalaam ayay ahayd halkaana laba masale ayaynu ka faa'iidsana masalada koowaad waxay tahay qofka markaa guur galay qofka aroostay in la caawiyo oo xagga welimada laga caawiyo inagu waxa weeyaan iska dhaaf inaynu caawinay kharash iyo dhibaata ayuun baynu usoo siyaadinaa waxaa dhacdo dee nin waliba inuu gaadhay halkiisa in lagu keeno horta uu sugo raashinkiina uu iska soo cuno dabeetana hadhow tolana u dhaha halay celiyo gaari may haysa hebeloo gurigayga uu fogya igu celiyo adaana soo qaade haddaanu jaad weydiin waba sahlayeba an raashinka miyaan iska matajiyaa mise jaadkii baad iigu dari doontaa laakiin xataa imika waxaa jirta caado ka jirta bacd lbuldan alcarabiya oo ah qof kastoo weliimada yimaada iyadoo cidina aanay waxba weydiisan inuu kusoo talagalo caawimo oo meeshaasi wax uu keeno raashinkaa markuu cuno inuu meelaha gogasha hoosteeda waxgeliyo isagoo aan muujinba waxa weyaan inu inuu wax bixinaayo marka aad bay ufiicanta masalada kale aynu ka qaadana waxa weeye shardi maaha weliimada in hilib uu ku jiro xayskaa ama raashinkaa laysku dardaray ayaa weliimadii rasuulka ahaa bukhaarina waa u baabaysan doonaa fi kitaabi nikaax weliimo bilaa laxmiya laakiin sida afdalkii maadaama de u yahay raashimada kuwa u sareeya haddii la helaayo waa inuu ku jiro oo rasuulka cabdiraxmaan ibnu cawf waa kii ku yidhi awlim walow bishaatin macanaa weliimayso walow neef adhyana weliimadaadu ha noqotee baabun fii kam tusalii almar'a imise ayay ku tukanaysaa gabadhii buu baab yahay fi hiyaabi ay min athiyaabi dharkii imise ayay kaga tukanaysaa imise mar ayay xidhanaysaa gabadhu markay tukanayso wa qaala cikrimatu wuxuu yihi low waarat hadday qariso jasadaha jirhkeeda fii thawbin mara ay ku qariso laajza la ajzathu arrintaasi waa ka gudi lahayd gabadha manaa wuxuu leeyahy cikrima shardi ma aha inay gabadhu xidhato dhar fara badan hal mar oo jirhkeedao dhan asturta haddii ay xidhato macnaa waa ku tukan karta walow yaanay waxba uga hooseyn waxbana aanay uga saraynin marka bukhaari raximah llahu tacaala maadaama baabka wa aharkaasi ku xigsiiyey cikrama ama hadalka cikrima waxay tusinaysaa inuu madhabkaasi rajaxayo gabadhu mara quro jirhkeedo dhan asturta hadday xidhato in waxa weeyaan salaadeedu ay ansaxayso cikrimana waa mawla ibni cabaas waa taabici weeyaan nacam ahlucilmigu markaa gabadhu inta mare ay ku tukanayso hadal ayay kaleyn umusalama waxay tihi tusalii fii khimaarin wadirci saabiq hadday xidhato dirac markaa ballaadhan oo jirhkeedao dhan qariya iyo khimaar ay madaxa iyo qoorta ku asturtay intaasay ku tukanaysaa bay tihi idaa hayaba duhuura qadamayhaa bay tidhi haddii diricuu qarinaayo lugaheeda ama baabacada lugaha imaamu maalik baa wariyey maymuunana oo zawju nabiy ahayd waxay ku tukatay fii dircin saabiq wa khimaar laysa calayha izaar dirac aanay googorad uga hooseyn iyo khimaar ay madaxa ku qarisay imaamu malik baa wariyey saxaaxu ibnu xajar fi lmaaalib alcaaliya caaishana waxay ku tukatay fii dircin wa khimaar saas oo kale ibnu abi shayba ayaa wariyey cumar wuxuu yihi tusalli lmar'atu fi talaaثati ahwaabin gabadhu saddex meelaha ku tukata dircin wa khimaarin wa izaarin dirac iyo izaaro guntiga googoradii weeye iyo khimaar ibnu cumarna afar buu ka dhigo wuxuu ku daray malxafa shalmad ay dusha sare waxa weyan ay ka huwato marka saddexdaasi waxa weeyaan ay xidhato marka aahaar badan oo tirada maryaha gabadhu ay ku tukanaysaa ay kala duwan tahay marka la eego ayaa saxaabada ka soo aroortay taasina waxay tusinaysaa maryo gaara ama tiro gaaroo gabadha waajib ku ahay ma jirto waxa waajib ahun wax asturaaya gabadhu inay ku tukato ayaa waajib ku ah qala xadaثna abulyaman qala akhbarana شhucayb can الzuhri qala akhbaranii curwa ana caaisha qaalat waxay tihi laqad kaana wuxuu ahaa rasuulu اlahi salى اllahu عalيه wasalam yusalii mid tukada alfajra salaada subx fayashhadu macahu waxaa salaada subax kala soo qeyb geli jiray nisaء dumar min almuuminaati kamida mutalaficaatin iyagoo ah kuwo yanaa isku duuduubay oo jirhkoodao dhan ku qariyey fii muruuطihina maryahoodii almuruuط waa jamcu mirطin bikasri awalihi marka waa maro suuf ka samaysan oo haliida aada u adag uma yarjicna waa noqon jireen dumarkaasi ilaa buyuutihina guryahooday noqon jireen maa yacrifuhuna iyadoonu garanahayn axadun axadnaanu garanayn marka dumarku waktigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo dee marya la-aaniba ay jirtay gaar ahaan bilowgii hore inay haddana asturaadda aada ugu dadaali jireen ba xadiidku waxa weeyaan uu tusinayaa oo marka ay xidhaan maryahoodii hoose ayaa haddana maro weyn ay dusha ay ka xidhan jireen marka ay baxayaanna dee arrintaasi waajib bay ku tahy oo ciidda dumarku markay u baxayaan waa kii rasuulku faray aljilbaaba laakiin gabadhu marka gurigeeda ay ku tukanayso ama xaarimteeda ay kuku ag tukanayso inay jilbaab xidhato ama shalmad weyn ay xidhataa waajib kuma aha haddii jidhkeedan kale ay dirac ama toob ku asturto khimaarna ama masarna madaxa waxa weeyaan ay ku xidhato waxa weeyaan salaadeedu waa ansaxaysaa si aynu ku aragnay aahaarta laga soo wariyey saxaabada waxaa xadiidka laga qaadanaya dumarku salaatu ljamaca inay ka qeyb geli karaan salaada subax oo haddii aanay iyagu cidna fitnaynahayn iyagana cidna aanay fitnaynahayn dhibaato iyo dararna looga aamiya oo arladu ay nabad tahay waxaa kaloo xadiidka alimaam alalbaniyu raximah llahu tacaala uu u daliishaday gabadhu wejigeeda inay asturtaa inaanay waajib ahayn oo satrulwajhi inaanu waajib ku hayn cala almar'a waxaanu ka daliishaday maa yacrifuhuna axad iyadoo axadna aanu garanahayn oo sababta aan loo garanahayn maxay ahayd ma wejiyadooda ayaa qarsoonaa waa maya sababta aan loo garanahayn waxay ahayd madowgii habeenka ayaa weli sii baaqi ahaa oo khalas baa jiray alkhalas waa maa tabaqaa min sawaadi leil oo waata ku cad waxa weeyaan riwaayadda insha allah kitaab almawaaqiit inoogu iman doontaa min alkhalasi khalaska awgii ama himse himsaha madowgaa habeenkee weli sii baaqiya awgii baan loo garanayn oo haddaanu madowgaasi jiri lahayn macnaa waa la garan lahaa oo wejiyadooda ayaa la arki lahaa adilada markaa tusinaysa niqaabku gabadha inaanu waajib ku ahaynna dee kuma koobna xadiidkan ee adilo fara badan oo xadiidkan markaa kaba sariixsan oo kaba cadaan badan ayaa jirta baabun idaa sallaa hadduu ku tukado fii thoobin maro thoobkaasoo lahu u sugnaaday aclaamun liidad leh oo wa nadara weego ilaa calamihaa waxa weeyaan aclaamtiisii uu eego qaala xadaanaa axmed ibnu yunus muxuu xukunku noqonaya qaala xadaanaa axmed ibnu yunus qaala xadaanaa ibraahim ibnu sacd ibnu ibraahim qaala xadaanaa ibnu shihaabin can curwa can caaisha ana nabiya salى اllahu alayh wasalam sallaa wuxuu ku tukaday fii khamiisatin ayuu ku tukaday marka khamiisa waxa weeya waa kisaaun murabbac waa maro afargeesa oo liidadna leh waxaanay ka mid ahayd dharka ay xidhaan yana ashraaf اlcarab oo laha aclaamu liidadle fa nadara wuxuu eegay ilaa calamihaa buu eegay liidadkeedii nadratan eegmo falama اnsarafa markuu salaadii ka baxay qaala wuxuu yidhi idhabuu la taga bikhamiisatii haadihi khamiisadaydan la taga ilaa abi jahmin ula taga waatuunii waxaad iila timaadaan aad ii keentaan biambijaaniyati abi jahmin abi jahm ambijaaniyadiisii ii keena marka ambijaaniyadu iyadu waa waa ka duwan tahay oo waa kisaaun haliidun laa calama lahu waa maro qallafsan oo wax liidada ama calaamadaana iyo shagaar aan lahayn fainha alhatni maxaa yeelay waxa ay ku dhowaatay inay iga mashquuliso alhatni iga mashquulisa wey lakin maxaynu u awilnay oo aynu u nidhi waxay ku dhawaatay kaadat an tulhiyani bay ayaynu ku awilnay waxay ku dhawaatay inay iga mashquuliso weeyaan macnuhu oo rasuula kamay mashquulin laakiin inay ka mashquulisaabo ka baqdo maxaa taawiilkaas sabab inoogu ah inaynu saa ufasirno waxaa sabab inoogu ah dee riwaayaad fara badan bay ku cadday fa akhaaf waxaan ka baqayaa fakaada wuxuu ku dhawaaday rasuulku alayh الsalaatu wasalaam sidaas ayuu yihi marka alhatni macnaheedu waxa weeye kaadat an tulhiyani waxay ku dhawaatay may dhicine laakiin waxay ku dhawaatay inay iga mashquuliso can salaati aanifan goor dhaweyd can salaati salaadeyda markaa sababta aan leeyahay iga kaxeeya waa taa waqaala hishaam ibn curwa wuxuu yihi can abiy can caaisha qaala nabiyu salى اllahu alيyh wasalam kuntu waxaana anduru inaana iga ilaa calamiha wa ana fi salaati anoo salaada ku jira faakhaafu waxaan ka baqday an taftinani inay fitnayso oo ay salaadii iyo dee khushuucdii iyo iqbaalu qalbi cala اllahi subxana watacaala ay iga fitnayso markaa rasuulku muxuu saxaabiga abujahm la idhaahdo uu ugu diray baa isweydiin leh sababta ugu diray waxay tahay liannahu abujahm isaga ayaa marka hore rasuulka calayh salaatu wasalaam usoo hadiyeeyey khamiisadan dharkan qiimaha leh sida imaam malik muwaطaisa uu ku wariya min xadiiثi caaisha qaalat ahdى abu jahm ibn xudayfa ilى rasuuli الlahi khamiisaة laha calm fashahida fiha الصalاة falama اnsarafa qaala rudi hadihi الkhamiisa ilى abi jahmi marka abu jahm sababta ugu celiyey dee marka hore abu jahm ayaa usoo hadiyeyey sababtu maxay tahay rasuulku uu yihi ambijaaniyadiisa ama dharkiisii markaa adkaaye aan lahayn liidadka iiga keena maxay tahay sababtu waa si abujaham aan aanu arrintan uga xumaanoo qalbi jab aanu ugu dhicin oo aanu ugu arag in rasuulku hadiyadiisa uu quursaday ee u fahmo sababta rasuulku ugu soo celiyay in arrin kale ay tahay hadduu rasuulku odhan laha iiga celiya alaabtiisan talow rasuulku muxuu kugu nacay buu odhan lahaa oo dhibaato iyo werwer iyo murugo iyo qalbi jabba arrintaasi ay ku ridi lahay laakiin rasuulku wuxu uhi tan u geeyo waa tii qiimaha badnayd ta iska liidate ee iska qararafta ee qallafsan ee liidadka iyo shagaarka iyo quruxda aan lahayn iiga keena bu uri rasuulku alayh salaatu wasalaam si qalbigiisa waxa weeyaan rasuulku alayh salaatu wasalaam uu u kabo waxaa markaa laga qaadanaya qofka hadiyadda ha ku noqon waa ta la yidhi alhiba inaanu qofku ku noqon waa waajib weyi nacam laakiin haddii loo soo celiyo isagoo isagoo aan dalbin in loo soo celiyo markaa waa qaadan karaa saxaabigani dee baashii rasuulka uusoo hibeeyey ama usoo hadiyeeyey markii rasuulku alayh salaatu salaam uu ku celiyey dee waa qaatay waxaa markaa la isweydiin karaa oo rasuulkuba calayh salaatu wasalaam hadduu diiday inuu ku tukado saxaabiga laftiisa muxuu ugu celiyey waxaa la odhan karaa sababtu waxay tahy dee rasuulku saxaabiga ku tuka muu odhan oo saxaabigii cumar bn khadaab buu ahaa xariirta markaa uu siiyey ee soo xidhayba rasuulku waa kii yihi alayh الsalaatu wasalaam inii lam abcat biha ilayka litalbasaha yana kuumaan soo dirin si aad u xidhato wax kale inaad ku isticmaasho ama dumarkaaga aada siiso markaa tanna waa sidoo kale inuu dee ku tukado inuu rasuulku alayh الsalaatu wasalaam ufasaxay noqon mayso waxaa naftiisaba dee u diiday saxaabadana u ogolaan maayo waxaa kaloo la odhan karaa maya arrintani rasuulka alayh الsalaatu wasalaam ayay ku gaar tahay oo inii unaaji man laa tunaaji bay lamidta saxaabigu uu ku yihi basasha ama toonta iska cun waayo anigu waxaan la faqayaa cid aanad la faqahayn malaga waxyiga u keenaya ayuu u jeedaa marka macnuhu taana waa noqon karaa waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya hadiyaddu inay banaan tahay oo in la aqbalana ay tahay waayo rasuulka alayh الsalatu wasalaam wax loo soo hadiyeeyey rasuulkuna alayh الsalaatu wasalaam waa aqbalay hadiyaduna waa caiya litawadud waa siinta qofka wax la siiyo iyadoo arrintaasi niyada la socota ay tahay qofkan in maxabadiisa in la kasbado la rabo lakiin hibadu iyadu waa ka duwan tahayo waa alcaiya linafci اlgayr qofkan inuu ku intifaacay unbaad u siinaysa taasaa la idhaha caiya wasiyaduna waa ka duwan tahay o dee waa caiyo fulaysa bacda almowt qofkani marka uu dhinto kadib marka bayci iyo waxa weeyaan sadaqadii iyo hadiyadii iyo caiyadii iyo wasiyadii intuba waa qofkii xoola bixinaya lakin xoolahaasi noocayin waxaa xadidaya niyada qofkani uu ku bixiyey ayaa mar walba xadidaysa waayo aynu usoo noqono xadiidka rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam su-aal baan idin weydiiyey rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam khamiisadani maxay ahayd ma sijaayad bay ahayd mise dhar la xidho sijaayad bay ahayd soo ma waxaan dareensanay dhamaanteed si aynu wada fahamsanay xataa anigaa beryo dhan sidaas saasaan uhaysan jiray mushkilada waxay tahay laba arrimood baa ina hayste xadiidka marka aynu laqbaysanayno arrinta koowaad waxayd inaan sharax loo noqon wadaadkaa kitaabka dhigaya weligii kutubta shuruux lxadiid inaanu eegin oo siduu sheekha uga laqbaystun isaguna u wado arrinta labaad ina haysatana waxay ahayd cadamu jamci riwaayaat alxadiid xadiidka riwaayaatkiisa inaan la ururin waxyaabaha kitaabkan fatxulbaarigu aadka ugu horeeyaan masladaas ka midta in xadiidka riwaayaatkiisa laysu soo ururiyo faa'iido weyn baa ku jirta riwaayad caama waxay soo arooreysa riwaayad kaloo khasisaysa masale ku gaar yeelaysa mid baa mulaqa mid baa muqayada mid baa mujmala mid baa fasiraysa marka waa muhim jiddan qofka doonaya xadiidka inuu daraaseeyo inuu xadiidka riwaayaadkiisa uu jamciyo waayo waa isfasirayaan may ahayn sijaayad khamiisadani dhar uu rasuulku alayh salaatu salaam xidhnaa ayay ahayd sida riwaayaadka waxa weeyaan ku cad qaarkood sariix ku ah ee sijaayad dhulka u taallayo rasuulku alayh salaatu salaam uu ku tukanaya ma ahayn waayo waa xadiidka markaa laga qaadanayaa ama mid u goglan ha noqoto ama miduu xidhayo qofku ha noqotee dharka qofka salaadiisa ka mashquulinaaya inaanu qofku aanu ku tukan ee adduunyadii iyo dhaldhalaalkeedii waxa weeyaan xusuusinaya ahlucilmiguna waa isku khilaafeen salaada xukunkeedu muxuu noqonaya nin baa u xidhaya shaar qurux badan ama macaws qaaliyo qurux badan buu xidhaya ama waxaaba hortiisa taalla sijaayad aada u shagaar badan oo qurux badan oo dee ziinat lxayaati dunyaaba uu xusuusanaayo oo uu gaadhayo dee heer laa yadri kam salla imise ragacdood buu tukada aanu garan suu liidliidkeeda iyo shagaarkeeda isha waxa weyaan uula raacayo ahlucilmiga qaarkood waxay idhahdeen de waa makruuh waana si ahlucilmiga ay u badayin laakiin waxaa jira culimo yidhi salaadaasi waaba buraysaaba haddii qofku shay calaamado ama shagaar loo adduunyadu xusuusiyey oo salaadiisi uu kaga mashquulo dee khushuucdiisii yareeyey haddii uu ku tukaday salaaddiisu waa buraysaa waa inuu ku celiyo oo sababtay u buraysaa waa maxay laba sababood baa ahlucilmiga qaarkood midba mid ay ku sameeyeen qaarkood waxay idhahdeen de khushuucdu waa waajib fi salaa haddii markaa salaada intii uu ku jiray badankeeda ama waktigii salaada uu ku jiray intii u badnayd bilaa khushuucu ahaa qofkaasi salaad ma leh qadiyadda markaa khushuucdu ma waajibbaa mise waajib maaha khushuuc la-aan haddii la tukayo salaaddii ma buraysa mise ma buraysa insha allah baab bay noogu iman doontaa taas oo dib baynu dhiganayna culimada qaarkoodna waxay ku sameeyeen yidhaahdeen acmaal lbadan soo salaada ma buriso qofku hadduu xarakaad fara badan sameeyo soo salaaddu ka buri mayso acmaal lquluubna waa saasoo kale hadduu qalbigiisa xarakaad badan sameeyo adduunyada uu iska soo mushaaxo isagoo qofkii salaaddii ku jira ilaa uu gaadho qofkii heer aanu garanayn inta ragcadooda uu tukaday dee sida acmaasha xubnahan iyo jidhkan laga sameeya salaada ay u burinayso ayaa acmaasha qalbiga laga sameeyana salaada ay u burinaysa calaa kulli xaal sida saxiixi waxay tahay daliil cado markaa tilmaamaya tahay salaada inay burinaysa ma hayno laakiin in waxa weeyaan ay tahay arrin makruuha in lagu tukado qofka wixii salaada ka mashquulinaya masale kale culimadu xadiidka ka faa'idaysteen masaladaasoo ah shay adduunyadaada ka midi adduunyadaada shay ka midi hadduu aakhiro kaa mashquuliyo waxaa sunno ah oo wanaagsan sheegaa inaad isdhaafiso ilahay daraaddi aad u bixiso walow qaaliba ha noqdee lakin taa maanta ayaa ku dhacaaya alkhamiis haadii shay aada maryo qaali ahoo ashraaf alcarab ay xidhaan bay ahayd rasuulku maruu ka baqday an taftinahu oo adduunya ahaan ay u mashquuliso oo khushuuc yaraan ay ku rido wuu isdhaafiyey maxaa suurtagal u ahayd in waktiga aanu salaad gelahayn unda u xidho waktiga salaada uu iska ilaaliyo lakiin rasuulku waa iswada dhaafiyey halkaasi ayaa saxaabigii abu alxa la odhan jirayna uu ka istimbaatay ama uu ka qaatay arrintii markaa ama qisadii la xidhiidhay beertiisii qaaliga ahayd ee uu bixiyey isagoo tukanaaya oo salaada ku jira oo beertiisii dhex jooga ayaa shimbir baa soo duulay dhirtii timirta ahayd baa sidaa isu qabsatay oo midhihiina sidaasi ay u laalaadaan deetana saas ayuu u eegay shimbirkii oo meel allaale meeluu ka baxa waayey siaa dhirtu ay isu qabsatay marka la eego oo hawadiiba dhirtu waxa weya dhulka waa ka xidhay deetana waxoogeedii ku mashquulay beertiisaasaa cajabisay ilaa uu gaadho heer uu garan waayo inta ragcooda uu tukaday markiiba rasuulku u tegay calayh isalaatu wasalaam waa sadaqa lilaahi buuli maadaama ay salaadaydiiba iga mashquulisay beertan qiimahaa lih waa sadaqa lilah wa kadalika saxaabo kalena arrintani waa ka ansaxday sida cuثmaan ibn cafaan shay adduunyada kamida u arkeen inuu ka mashquuliyey cibaadadii oo qalbigooda waxa weeyaan uu jiitay haddii ay arkaan waxaa dhici jirtay inay ilaahay daraaddi ay u bixiyaan oo ay markaasi ay isdhaafiyaan qadiyadda markaa ku saabsan dharka sawir kale in lagu tukado iyo bal xukunkiisu maxaa uu noqonayaa in sha allahu tacaala baabkaa dambe ayaa masaladaasi ay noogu iman doontaa waxa uu leeyahy waxaad ka warantaa haddii addoontii sayidkeeda ubad u dhasho isagoo guursan ubadkaasi addoomo ma noqonayaan biduuni shak addoomay noqonayaan hooyadood bay la xukumi ama abood xorahaada ama yaanu ahaanin mar hadday hooyadu addoonta iyaguna waa addoon wallahu aclam waxka bilahi towfiq wsala allahu alaa nabiyina mxamed wala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira